الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo labaad min suurati اlkahf qaala allahu tacaalaa wاdrib lahum mahala rajulayni jacalnaa liaxadihimaa jannatayni min acnaabin waxafafnaahumaa binaqlin wajacalnaa baynahumaa zarcaa waxaynu ku soo jirnay fii tafsiiri suurati اlkahf qisooyin baa laynoo soo sheegay tusaalayaalna haddaa laynoo bilaabayaa oo laynoo sheegayaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wadrib yeel idribtaa bimacnaa ijcal yeel wey lahum iyaga waxaad u yeeshaa maalan maal uga yeel rajulayni laba nin rajulayni idribow bimacnaa jacla mafcuulkeedii koowaad weeye maalantan soo horaysana waa mafcuulkii labaad wadrib yeel lahum iyaga rajulayni maalan uga dhig wadrib lahum maala rajulayni waxaad u yeeshaa lahum iyaga maalan rajulayni uga yeel laba nin lahumtaa kuwa la leeyahay waa kuwan gaalada ah oo kaa dalbay inaad iska eyrid eridid fuqarada masaakiinta ee mu'miniinta tusaalahaasii baa leyii laba nin tusaalahoodsi labadaa ninoo jacalna aan u yeelnay liaxadihimaa midkood jannatayni baan u yeelnay laba beerood oo min acnaabin cinab ah cinabyaal ah labadaa nin mid waxaa la siiyey laba beerood midkaa la siinayaa labada beerood waa kii kaafirka ahaa labada nin ninna waa mu'min ninna waa kaafir laba beerood oo geedka cinabka la yidhaahdo ah ayaa la siiyey labadaasoo anwaacdii cinabkii macaanaasaa u bixiyey waxafafnaahumaa waxaanu ku koobaabnay labadii beerood binaqlin geetimireed meelaha maaragtay beerta dhinacyadeeda iyo deydka sidaasoo dhan geedkan dheerdheer oo timirta ah baa saa ugu soo wareegsan waxafafnaahuma cinabkii quruxda badnaa iyo midhihiisiina beertiibu saa uga lalmanayaa dhexdeeda waxafafnaahumaa binaqlin ayaanu ku koobnay wajacalnaa waxafafnaahumaa binaqlin oo wajacalnaa aan yeelnay baynahumaa dhexdooda zarcaa zarci aan yeelnay labadii beerood basaatiintaas labadaas bustaanoodoo beerahaasa dhexdhexdooda zarci baa buuxa geedahan kale oo zarciga la yidhaahdo ayaa buuxa taas baa lagu kooba wajacalnaa baynahumaa zarca biyihiina waa shumayaan geedaha dhexdooda iyo beerta dhexdeeda mandar qurux badan oo cajiib ah baa meesha ka soo baxayo qofka yaqaan haddii dadka beeraha yaqaan ama geedaha geedku noociisa matelan karaa garanaya geedka cinabka la yidhaahdo quruxdiisa iyo jooggiisa iyo midhihiisa geetimireedkiiyo sidaa ugu teedsan biyihiioo dhex yaalla dhinacyadii meelihii dhexdhexda ahaayo zarci lagu laga buuxiyey mid waxaasaanu sin waxaa la yidhi labadaa nin mufasiriintu waxay dhaheen laba nin oo walaalaabi ahaayeen oo reer bani israa'iila midi waa mu'min midna waa kaafir aabbahood bay xoola ka dhexleen kii gaalkaha xoolihiisii labadan beerood buu ku gatay kii mu'minkaha xoolihiisina ilaahay raalligelayntiisa buu ku bixiyey ridaha ilaahay fii mardaatillaahi buu ku bixiyey xoolihiisii waa dhammaadeen kii mu'minka ahaa kii gaalka ahaabaa markaa ceebeeyey oo faqriba ku ceebeeyey waxba ma haysatid buu yidhi wax isla egna waa iyagii dhaxlay qisadu waaba inoo imaanaysaa kii gaalka ahaa markii dambe xoolihiisi waa la halaagay tusaalahaas waxaa looga dhigay qofka mu'minka oo ilaahay daacadiisa camal falay ku camal falaya iyo wuxuu tusaale u tahay kan gaalkaa oo nicmadii la siiyey ku kibray waxaa la tilmaamayaa labadaa nin xoolo siddeed kun oo dinaara waa lacagta adag oo dahabka ah inay dhaxleen waa qaybsadeenoo ninkiiba afar kun baa ku soo aaday ninkii gaalka ahaa kun dinaar buu wuxuu kala baxay dhul dhul baan gadanayaabay ninkii muuminkaana wuxuu yidhi ilaahay oo hebel dhulbuu kun dinaar kala baxa ilaahay oo aniguna kun dinaar baan sadaqaysta dhul jannadaa baan kaaga gat dhul jannada ah baan ku bedesh waa kun iyo kun ninkiiba saddex kun baa u hadhay ninkii gaalka ahaa dhulkii in la dhisow rabaa ee guri daara buu gatay kun kalow kala baxa kii muuminkaa wuxuu yidhi ilaahay oo hebel kun diinaar buu daar kala baxay aniguna daar jannada ah baan kun kaaga gatay waa sadaqaysa kunkaa labaad kii dhulka iyo guriga dhistay gatay gabar buu guursaday kun diinaar buu ku kharash gareeyey oo ku bixiyey kii muuminkaana wuxuu yidhi ilaahay kunkaan anigu waxaan kaaga doona oo kaaga bedesha gabar ka mida dumarka jannada jooga baan kaaga bedesha kunkiibuu sadaqaysoo baxsha ninkii hore dhulkii iyo gurigii iyo dumarkii iyo khaadim baa loo baahan yahay khidmo iyo alaab iyo dayactir waxaasoo kunkii kale ku baxsho kii muuminkaana wuxuu yidhi ilaahayow aniguna kunkaan u dambeeyey waa sadaqaystay khudamo iyo alaab jannada taal ayaan ilaahayow kaaga bedeshay ninkan wixiis waa ka dhammaadeen ninna xooloo haystaa waa iska matelan ka dhaha nin wuxuu leeyahay dhul wuxuu leeyahay guri wuxuu leeyahay reer wuxuu leeyahay shaqaale iyo alaab adduun buu haystaa ninna wax uu haysto oo adduunka u saaran ma leh wixii soo galay waa dhaafeen wuu baxshay intaa markii hawshii marayso ninkii xoolihiisi dhammaadeen xoogaa baahiyaa qabatay oo ninkii walaalkii ahayoo xoolaha lahaabuu wax weydiisayo markaasuu si kalo ula hadlo xoolahaadi see ku gashay soy waa sadaqays soy waa innaka la min almusadiqiina ma kuwa arrintaa rumaysan baa ku jidhaa wuu canaantay xoola sadaqaysigii iyo wixiibuu ku canaantay qur-aanka arrintoodii waxay ku dhammaantay waxa la inoo sheegi doono marka labadii nin waxay ku dambayn doonaan halkan baa laynoo ka tilmaamaya ninkii gaalka ahaa waa ninkaa labada beerood oo sidaa u laacaya oo u quruxda badan gacanta loo geshay ninkaanna waa ninkaa khayrka ku hormarsaday ama riwaayadu ha asaxda bay yidhi sawaaun asaxat iriwaayatu am lam tasixa ama ha asaxdo ama yaysan asixine tusaalaha yeelidiisu kuma taagna asixidda riwaayada waa kana qur-aankii baa inoo tilmaamaya waxay arrintaani tusaale u tahay kooxda mu'miniinta iyo kuwa gaalada dhibaatada mu'miniintu markasta dareemayaan iyo gaaladu nicmada ay ku sugan yihiin ilaahay wuxuu yidhi kilta aljannatayni labadii beerood mid kastoo ka mida aatat ukulahaa qiraa'ad baa jireen aatat waxay la timid aatat waxay bixisay acdat aatat waxay soo saadhay akhrajat ukulaha waa maxay ta miraheedii bay soo saar sanad kasta mirahii bay bixinaysa marka kilta aljannatayn aatat ukulaha baa leeyahay damiirkii baa la iska ifraadiyey lanna qaala alxariiriy walaa yuhanaa khabaru kilaa kilaa khabarkeeda waxba lama tafniyeeyo ilaa bilxamli cala almacnaa in macnaha lagu xambaaraya mooyaane kilaa soo maa kiltaa weeye kilta aljannatayn aatat ukulaha mid kasta ninkaa waa u bacrintay mire u bixisay walxal lam tadlim aysan dulmin bimacnaa nusqaamin minhu ukligii laga cunayey iyo mirihii shay waxbaba min uklihaa weeye wa amarihaa miraheedii iyadoo aan waxba ka nusqaaminin walam tadlim minhu shay-a ayay labadii birood beerood saa ugu bixin wafajarnaa waxaan wafajarnaa waxaan dareersiinay waxaan dilaacinay khilaalahumaa wafajarnaa khilaalahumaa waxaanu dhexdoodii dhex dareerinay micnaha labadii beerood dhexdoodii naharan nahar waa maxay waa webi wafajarnaa khilaalahumaa nahara webigaasaan biyaha leh ayaan dhex sii daynay wafajarnaa khilaalahumaa nahara naharan wey wafajarnaa khilaalahumaa nahara inay ka cabbaan baa la rabaa oo beertii laga waraabiyo webigaasaa la dilacsha waa sidaas cajaa'ibkaabaa loogu talagala waa labadii beeroodoo biyahoodiina haysta oo cajaa'ibtoodu ay sidaa tahay wafajarnaa khilaalahumaa nahara wa kaana lahu waxaana u ahaaday amarun amar waa maxay anwaacun min almaal noocyaal maal ah baa u ahaaday anwaac min alfawaahij amar oo mirihiia noocyaal oo fawaakih iyo miro iyo khadrawaad iyo anwaaco min almaal ah intaba waa lagu fasira waxaasaa u ahaaday kaana lahu amar wuxuu lahaa iyo wax beerahaan ahba labaduba iskugu jiraan wa kaana lahu amarun baa lagu leeyay faqaala lisaaxibihi saaxiibkiis wuxuu ku yidhi walxaal huwa isagu yuxaawiruhu uu la doodayo ana anigaa akaru badan minka xaggaada maalan xagga min jihati maalka wa acazu anaa yaa sharaf badan casiiznimo badan nafaro min jihati tirada iyo ragga iyo wiilashana anaa kaa badan mubtadihii muxawalka ahaa yaa weeyaan maali akaru minka ana akaru minka maalan wa acazu nafara saasuu ugu faantaba anaa kaa hodansan buu yidhi anaa kaa maal badan xagga dadka iyo jameecaadka iyo ansaarta iyo dadka taageersan iyo khudamada iyo shaqaalaha iyo waxaasna anaa kaa badan wa dakhala jannatahu beertiisibuu gala kaas xun walxaal huwa isagu daalimun mid dulmiyey uu yahay linafsihi naftiisa uu dulmiyey naftiisa isaguu dulmiyey walxaal huwa daalimun linafsi beertiibuu gala wuu ku warwareegay waxa dhir iyo miro iyo webi ku sugan buu arkay cujbi iyo kibir iyo isla weynan ayaa soo galay kullu ka saar beertiisii markuu soo galay wa huwa daalimun linafsi isagoo naftiisii dulmisan walxaal huwa daalimun uu yahay mid dulmiyey linafsi wahuwa daalimu linafsi sidaa markuu ku yimid oo beertiisii uu soo galay hadalkan buu yidhi marka waa ninkaas kufriga iyo kibirka iyo dhibaatadu u qadaran tahay wadakhala jannatahu wa huwa daalimun linafsih walxaal huwa daalimun linafsi beertii buu galo waa la yaab qaala wuxuu yidhi maa adunnu malayn mayo an tabiida inay halaagsamayso haadihi midaan abadaa weligeed beertaan soo maaha barwaaqadaan soo maaha weligeed u malayn mayo tana inay dhaafayso an tabiida haadihi abadaa weligeed u malayn mayo yihi tan iyo faqri iyo gaajo iyo dhib inaan arkayo tanna ay dhaafayso wamaa adunnuuna malayn mayo asaacata saacadda qiyaamada qaa'imatan mid dhacaysa inay tahay oo qumaysa kaa'inatan waxasilatan inay xasilayso ahaan doonto taasna u malayn mayo wuxuu inkiray saacaddii qiyaamada beertiisi buu ku dhex jiraa walaa in rudidtu haddii lay celiyo waxaa jira waxa la yihahdaa kama soo qaad qiyaama inay jidha u malayn mayee walain rudidtu haddii hadda la iiba celiyo ilaa rabbi rabbigay intii ka ah oo hadda ay inta la dhinto laysu soo saarayo kaba soo qaad bay isaga ka tahay maba jidhow saw ka wadaa la ajidanna heleen oo heleen khayran wax ka khayr badan minhaa tan minhaa madkuurahaan ugu celi laba beerood baa meesha taalle minhaa tan beertan wax ka fiican baan xagga ka helayaabay macnaha waxaan halkaan ku hayso waxaan ka qiyaasanayaa xagga haddaan tagana sidoo kale inaan baawar iyo xoole iyo awood ugu yeelanayo waxaanu iskaga qiyaasanaya wuxuu isleeyahay qofka halkaan wuxuun ku haysa iyo shilimaan iyo xoolo xaggana waa sidoo kale saasoo aaminsan yahi laajidanna khayran minhaa wax ka khayr badan munqalaba makaanu gadoonka iyo makaanu noqodka qaala lahu saaxibuhu qaala wuxuu uu ku yidhi lahu ninkaa kibrey saaxiibuhu saaxiibkiisa mu'minka ahaa walxal huwa yuxaawiruhu isna uu la doodayo oo la hadlaya macnaha hadalkiiba uu macnaha kula doodayo wuxuu ku yidhi walxal huwa yuxaawiruhu saaxiibkiis buu la hadlayaa oo arrinta kala hadlayaa wuxuu ku yidhi akafarta war maka kufrida biladii macbuudkii khalaqaka adiga ku abuuray min turaabin ciid ka abuuray aabbaha wey aadam kulligeen nebi aadam baan ka farcanay ciid baa laga abuuray wixii aabbaha laga abuuray adna waa ka abuuranta qof kastana waxaan ka dambeeyey oo laga abuuray oo xataa manidan ka mid ah qayb unbay ka tahy khalaqaka min turaabin uma min nudfatin ka bacdina kaa abuuray nudfadaasi candhuurtaa yaroo manida ah waa ubadkii dambe ummadda kale nebi aadam maahe intii dambe manidaas uma sawaaka kaa ahaysiiyey rajulaa nin kaa dhigay ilaahaas mayaa ka gaaloobay waxaas kaa abuuray intaa ku soo marshay sawaaka bimacnaa waa maxay kaa dhigay rajulan insaanan sawiyan nin eg siman oo toosan war ma allahaasaa ka gaalooy laakinna laakinna laakin ana bay ahaydoo laba nuun baa laisku idqaamayaa laakin laakinna laakina ana bay ka dhiganta anigu ilaahay baan qirayaa huwa sha'nugu waxa weeye allahu ilaahay rabbii rabbigay wey laakiin anaa actirif anugu waxaan ictiraafayaa ilaahay jiritaankiisa huwa shaanigu waxaa weeye allahu ilaahay rabbii rabbigay wey khaaliqaygii wey walaa yushriku shariig yeeli maayo birabbii rabbigayna axadaa axadna ilaahnimo la wadaajin maayo fa huwa almacbuudu waxdahu laa shariika lah ilaahay kaa weeyaan subxaanahu wa tacaala saas buu ku yidhi ninkii wuu la hadlay wuxuu yidhi walowlaa id dakhalta markii aad gashay jannataka beersha beertaada qulta aad dhihi lahayd maa shaa allah walowlaa id dakhalta hallaa id dakhalta markaa gashay jannataka beertaada qulta maxaadan la dhihin maa shaa allah markii aad gashay beertaada haddaa dhihi lahay maxaadan la dhihin hallaa xiina dakhalta xadiiqatik markaa beertaada gashay maxaa oo aad la yaabtay waxa birbir iyo barwaaqo ka bidhaamaya maxaadan la dhihin maa shaa allah maa sha allah waa maxay almru alladii shaa allah amarku waxaa weeye arrin waa midka rabbi doono maa shaa allah ilaahay baa doonay waxaan saa maxaadan u dhihin laa quwata ilaa billaah maxaadan u dhihin wax quwaah nooma ahan annaga ilaa billaahi mooyaan ilaahay daacadiisa xataa ma kari karno ilaa ilaahay tawfiiqdiisa mooyaan kaalmihiisa mooyaan war maxaadan saa u dhihi weydabi walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allah laa quwata ilaa billaah waxaa la yidhi sideedaba mashiicadaa ilaahay maxaadan u dhihin weyn cajsigaada maxaa u qiran weyn waxaan ilaahay ku siiyo meesha ka bidhaamaya xag rabbi inay kaaga yimaadeen maxaad u qiran weyn xadiidku wuxuu ahaa baa lihi qofkii shay arka oo shaygu cajab geliyo shay aada dee ula yaaba oo yidhaahda maa shaa allahu laa quwata ilaa billah waxbaa ku cajabgeliyey wixii ku cajabgeliya maa shaa allahu laa quwata ilaa billah dha hadduu saa dhahana lam tadurhu lcaynu ishu kuma dhacdo ishu ma dhibto waxaan xoolahaada iyo wixii kasoo aragto naftaada maalkaada cid wax kasta wixii aada u bogto maa shaa allahu laa quwata ilaa billah intaa un baa dhihi xadiid kalena qofkii arka shay axad qofkii arka la siiyey khayr dad duunyo waxyaala lagu khasisay yidhaahda maa shaa allahu laa quwata ilaa billaah lam yara fiihi makruuhan wax la kahdo oo dhiba kuma arko war maxaadan sidaa u dhihin hadalkii ahaa uu yidhi ninkan gaalkahay ana agaru minka maalan wa acazu nafaran hadalkii noocaasa buu uga jawaabayaa marka wuxuu yidhi in tarani haddaa aniga ii aragtay ana aniga aqalla mid yar minka yaraan badan minka xaggaada maalan iyo wawaladda ana aniga aqalla xaalaan ah mid yaraan badan minka xaggaada maalan wawaladda in tarani haddaa igu ogaatay basariye iyo cilmiyo tii laga dhigo haddii basariye laga dhigana waa la xaalaynaya aqalada haddii cilmiye laga dhigana labadeedi mafcuulkeedii baad siinaysaa in tarani haddaa igu ogaatay ana aniga aqalla mid yaraan badan minka xaggaada maalan iyo wawaladan sidaa haddaa igu ogaatay ilaa isagaa awel wuxuu yidhi anaa waxaas kaa badane maalan wawalada fa casaa rabbii rabbigay wuxuu mudan yahay an yu'tiyanii ilaahay inuu siiyo khayran wax ka khayr badan min jannatika beertaada wax ka fiican ilaahay inuu siiyo fa casaa rabbii an yu'tiyanii khayran min jannatika saasaan shinsanayaa ee rajaynayaabu aniga waxa igu suganoo faqriga ilaahay inuu bedelo hodannimo aan gaaro adiga waxa kugu suganoo hodantanimaana la bedelo khayran min jannatika iimaanka aan rumaysnahay darteed ilaahay wax ka khayr badan beertaada ilaahay inuu siiyo adigana beertaada ilaahay kharaabiyo oo yursila ilaahay ou diro calayhaa dusheeda xusbaanan ilaahay ku diro aafo wey sawaaciq wey oo mina samaa'i ka ahaaday aafo xagga cirka ka timid oo jiridgoysa beerta sawaaciq xagga cirka ka timid oo beerta halaagta ilaahay ku dira beertaada taasaa ilaahay mudan yahy oo fa tusbixa beertu ay ahaato saciidan bannaan zalaqan sibsib ah meeshii laacaysa iyo geedihii iyo barwaaqada iyo biyihii gebiib meel eberkeeda ah shamiitadaasoo kale ah saciidan zalaqa ay ilaahay ay ahaato baa ilaahay mudan yahy saasuu ula hadlo intaasuu u sheegay fatusbixa saciidan zalaqoo xusbaanku waxa weeye assaaciqo saaciqo in lagu diro beerta la halaaga gabaygeedaba saasaan rajadaasaan qabaabeyna ow amase yusbixa maauhaa biyaheedu ahaadaan gawraa kuwa quusay guray oo falanta sadiica aadan awoodin lahu maagaas dhalaban raadin biyaha haddaa meel inta lagu shuba jira biyihii aa ujeedidoo dhulku sii laqayo oo sii ordayo hal mar meeshii ka dega dhulka gala dee qofkii muu soo celin karaa maya ow yusbix maauhaa gawran ay noqdaan oo falanta sadiica aadan awoodin lahu isaga dalaba qul araytum in asbaxa maa'akum gawran faman ya'tiikum bimaa'in maciin biyihii marka dee meel ceel burayo biyihii sii liqaya oo aan biyaba kor u soo saaraya motoor jabadee waxba laga waayo ceel eber noqday biyo dhulkii sii liqayaan yaa keenaya falan tastadiica lahu dalaba sidaa markuu ninkan yihi mu'minka waaba nin cajiiba wawxiidla waaba la koobaabay biamarihi ninkii amarkiisi beertiisi duunyadiisi wixiisii oo dhan mirihiisi waaba la halaagay kharaab baa ku dhacay wa uxiida biamarihi faasbaxa wuxuu ahaada faasbaxa yuqallibu kafayhi labadiisa kaf inuu gedgedbinayo ninkii waxbaa ku dhacay faasbaxa oo bimacnaa saara wey faasbaxa waa beriisya maaha faasbaxa wuxuu ahaaday saaxibuljannataynki laba beerood le laba beerood laha la yidhaha ninkan ninkii labada beerood lahaa yuqallibu kafayhi labadiisii kaf inuu gedgedinayo murugo iyo tiiraanyo sida dadka qoomamooda xaaladooda ay tahay gacnaha ay sidaas u rogrogaan oo muxuu la gedgedinayaa oo shalay shalaay calaa maa anfaqa wuxuu ku bixiyey fiiha dhexdeeda faa'iidadii maaha iyo waxaana ka heli jiray iyo faa'iidan ka rabi wixii ka galay oo ku kharash gareeyey buu gacnaha la gedgedinaya oo dadku maaragta markii dee dhibaato ku dhacdo saas maaragtay qof gacnihiisa u rogayo waxaasaa iga galay saasay ahay intaasaan ku baxshay tan inta wax saas maarata hadba saa gacnihiina fa asbaxa yuqallibu kafey wixii ku baxay buu ka hadlayaayo meel faa'iido laga helay iskaba dhaafe wixii ku baxay buu gacnaha la gedgedinaya la cartaabaya oo la qoomamaysay calaa maa anfaqa fiiha baa ilaahay wuxuu ku baxshay calaa maa anfaqa fiiha gacnihii buu sidaa u gedgedinaya wal xaal hiya iyaduna qaarna waaba qaninaan gacnaha markay waxa ay dhibsadaan arkaan bay iyagoo gacnihi gedgedinaya saa iyo inta dhahaanoo gacnaha saa u ruxaan bay qaninaan ilkaha ku qabtaan wal xaal hiya khaawiyatun ay tahay mid ku dul dhacday calaa curuushihaa carshiyaasheeda carshigu waa maxay waxa weeyaan saanqaafkii iyo wixii dallaalintii baa dumaya derbiye taagan baa jira saanqaafkuna ka tegay laakiin sidaa maaha derbiyadiina waa ku dugay wixii o dhan waa isla duntay khaawiyatun calaa curuushihaa wey derbi iyo deyb iyo kor midna ma dhaqna kharaab bay noqotay faasbaxa yuqallibu kafey calaa maa anfaqa fiiha waya khaawiyatun calaa curuushi wayaquul wuxuu leeyahay yaa laytanii shallaytadaydee lam ushrik ma sharig yeeleena birabbii rabbigay axadaa cid alla haddaan ilaahay cidna ilaahnimada la wadaajiye haddow shallaayaya alla haddaana nicmada ilaahay ku kufriyeen alla haddaana ilaahay u sharig yeeleen ilaahay wuxuu yidhi walam takun uma ahaan lahu axadkaas lahu ninkaas fi'atun koox oo yansuruunahu u kaalmeeya min duuni illahi ilahay sukadiis jamaaco iyo dad u nusreeya oo u soo baxa uma ahaanin gacan meel kale kama helin waxaas markay ku dhaceen wamaa kaana isna ma aha nafsad ahaantiisa muntasiran mid mancuumo oo naftiisa yaa wamaa kaana binafsi muntasiran mumtanican mid mancuumo oo aargoosiga ilaahay isagu iska celin karana muusan ahanin qabiilna ma anficin weeye falam tanfachu lcashiira qoys iyo qabiilo iyo jamaaco iyo saaxiibana wax ma tarin iyo ilmo iyo wax la mid ah naftiisana isna wax uma qabsan karin walam takun lahu fi'atun yansuruunahu min duuni illaahi wamaa kaana muntasiraa mar kastaba qofka xumaha iyo balaayada ku mashquulsan miaalka la bixinayo miaalkaa weeyaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala hunaalika halkaas hunaalik hunaalika alwalaaya hunaalika alwilaaya wilaaya wilaayatu walaayatu hunaalika halkaas alwalaayatu nusrada iyo kaalmuhu lilaahi ilaahay wuu ahaa allihii alxaqi ilaahay baa kaalmo leh waxdahu laa shariika lah wa huwa alwaliyu lxaq haddiisaa loo kordhiga weeye haddii la hoosigana saldanada iyo awoodda iyo waxa weeyaan maamulidda hunaalika alwalaaya alwalaaya annusra nusrada iyo hiilka lilaahi allihi alxaq huwa ilaahay khayrun isaga khayr badan hawaabaa min jihati hawaab wa khayrun ilaahay isaga khayr badan cuqbaa cirib dambeed ahaan waxay ka dhigan tahay ilaahay huwa allah baa khayrun khayr badan hawaaban waa goorma fi dunya walaakhira labadaba qofkii rumeeya adduun iyo aakhiraba ilaahay baa maciisa nasriga ilaahay baa iska leh wa khayru lcuqba waa maxay caaqibatan ciribta dambena ilahay isagaa khayr badan qofkii cuskada qofkii rajeeya qofkii ilaahay isku dhiiba wa khayrun cuqbaa laba jeeraalaba wataas darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam sawaab